بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jabaan oo isku diyaarinaysa dagaal mustaqbalka ah darooniska garaadka macmalka ah iyo hub cusub oo ay uga jawaabayso shiinaha xilli walaacay dareemayaan xulafada washington ee badweynta baasifiga maxay yihiin saddexda waddo ee hortaalla trump oo mid weliba ay wadato cawaaqib xumadeeda marka laga hadlayo xiisada bariga dhexe rajadii ukrein ee kubiirista isbahaysiga nato oo soo afmeerantay furashadii belgarad rayadii suldaan maxamed al faatix ee uu ka dhabeeyey suldaan sulaymaan al qaanuuni haddaba sidee ayay u dhacday macarikadii ay ciidamadii cusmaaniyiinta ku furteen magaaladan qarniyadii dhexe qodobadaas kuwo kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
wahagaag mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xilli sanadadii lasoo dhaafay isbeddello xoogan ay ku imaanayeen istaraatiijiyadda difaaca ee dowladda maraykanka islamarkaana washington meel cidla ah ay kaga tagtay in badan oo ka mid ah xulafadeeda ayay dowladda jabaan isku diyaarinaysaa dagaal mustaqbalka ah darooniska garaadka macmalka ah iyo hub cusub ayay uga jawaabaysaa tokyo hanjabaadaha uga imaanaya shiinaha haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas isku dultaagaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba jabaan ayaa qaaday tallaabooyin cusub oo ay ku xoojinayso awooddeeda difaaca iyadoo sheegtay in dunidu gashay marxalad ay dagaalada mustaqbalka si weyn ugu tiirsanaan doonaan teknolojiyada casriga ah gaar ahaan diyaaradaha dulyaha lahayn ee daroonka sirdoonka macmalka ah ee a i iyo hubka meelaha fogfog laga hago dowladda jabaan ayaa tibaaxday inay lagama maarmaan tahay in ciidamadeedu la jaanqaadaan qaababka cusub ee dagaalada kuwaasoo si weyn looga arkay dagaalka yukrein iyo qaar ka mid ah colaadaha bariga dhexe halkaas oo darooniska iyo nidaamyada casriga ah ay noqdeen qalab muhiim ah go'aankan ayaa ku soo beegmaya xilli jabaan ay kusii kordhayaan walaaca ay ka qabto awoodda militari ee shiinaha gaar ahaan dhaqdhaqaaqada ciidamada badda shiinaha ee ku dhow biyaha jabaan iyo gobolka badweynta basifig golaha wasiirada jabaan ayaa ansixiyey dukumenti difaac oo ka kooban shan boqol sagaashan iyo sideed bog kaas oo loo yaqaano warqadda cad ee difaaca dukumentigan ayaa qeexaya siyaasadda militari ee jabaan mudnaanta ciidamada iyo qiimeyn ku saabsan awoodaha militari ee dalalka kale warbixintu waxay si cad u sheegtay in shiinuhu yahay caqabadaha istaraatiijiyadeed ee ugu weyn ee jabaan iyadoo tokyo ay ka walacsan tahay korarka awoodda militari ee beijin iyo dhaqdhaqaaqyada maraakiibta dagaalka shiinaha ee badweynta basifig dowladda jabaan ayaa sidoo kale isku dayaysaa inay hesho taageero shacabka si ay u kordhiso miisaaniyadda difaaca u ballaariso ciidamadeeda una hesho askar cusub iyadoo adeegsanaysa habab cusub oo ay dadka ugu soo bandhigayso qorshaheeda difaaca daroonka iyo dagaalada cusub mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee jabaan diiradda ay saarayso waa horumarinta diyaaradaha aan dulyaha lahayn jabaan waxay ka baratay dagaalka ukrein sida daroonku ay u bedeleen qaababka dagaalka casriga ah daroniska ayaa noqday hub awood u leh inay bixiyaan xog sirdoon weeraro fogfog iyo ilaalinta goobaha dagaalka dowladda jabaan waxay tilmaantay inay mudnaanta siinayso saamaynta diyaaradaha daroonka oo iyadu ay leedahay kuwaasoo loogu talagalay difaaca xeebaha islamarkaana la shaqayn doono gantaalada ridada dheer wasaaradda difaaca jabaan waxay dooratay afar shirkadood oo ka mid ah soddon iyo sideeda shirkadood oo u tartamayay si ay uga qayb qaataan barnaamijka horumarinta degdega ah ee daroonka shirkadahaas ayaa martigelin doona tijaabooyin ay samaynayaan ciidamada jabaan ka hor inta aan la dooran cidda ugu dambaysa sidoo kale shirkadda weyn ee jabaan ee toshiba ayaa ku dhawaaqday qorshe ay kula shaqaynayso shirkadda bilowga ah ee bardrone si ay ugu horumariso daroonka dagaalka daroniska iyo yaraanta askarta jabaan waxay wajahaysaa dhibaato kale oo ah hoos u dhaca tirada dadka iyo yaraanta dadka ku biiraya ciidamada sidaa daraaddeed dowladda waxa ay aaminsan tahay in hubka aan qof ka wadin sida daroonka iyo nidaamyada sirdoonka macmalka ah ay ka caawin karaan inay buuxiyaan meelaha ay ka jirto yaraanta ciidamada si kastaba ha ahaatee khubaradu waxay sheegayaan in jabaan ay caqabad kala kulmi karto saameynta daroonka gudaha lagu farsamaynayo maadaama suuqa darooniska ganacsiga jabaan ay qeyb weyn ka yihiin badeecooyinka laga keeno shiinaha shiinaha oo noqday walaaca ugu weyn sanadihii ugu dambeeyey jabaan waxay xoojisay ciidamadeeda ku sugan jasiiradaha koonfur galbeed kuwaasoo ku dhow taiwan iyo meelaha ay xiisadaha ka jiraan tokyo waxay bilowday inay geyso gantaalo ridada dheer si ay uga hortagto khatar kasta oo ka imaan karta gobolka gaar ahaan haddii uu dhaco dagaal ku saabsan taiwan shiinuhu wuxuu taiwan u arkaa qayb ka mid ah dhulkiisa halka jabaan iyo dalal kale ay ka walacsan yihiin in khilaaf ka dhasha taiwan uu saameyn ku yeelan karo amniga gobolka warqadda difaaca jabaan waxay sheegtay in shiinuhu si joogtaha u kordhiyey kharashaadka militari islamarkaana si weyn u horumariyey awoodaha nucleerka iyo gantaalada jabaan waxay sidoo kale sheegtay inay ka walacsan tahay dhaqdhaqaaqyada ciidamada shiinaha ee ku dhow dhulkeeda oo ay ku jiraan diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka iskaashiga shiinaha iyo ruushka jabaan waxay sidoo kale walaaca ka muujisay iskaashiga militari ee sii kordhaya ee u dhexeeya shiinaha iyo ruushka dukumentiga difaaca jabaan waxauu sheegay in duulimaadyada wadajirka ah ee diyaaradaha dagaalka iyo dhaqdhaqaaqyada maraakiibta labada dal ee ku dhow jabaan ay yihiin arrin khatar ku ah amniga qaranka tokyo waxay aaminsan tahay in iskaashiga uu kordhin karo cadaadiska militari ee gobolka bariga aasiya kuuriyada waqooyi iyo khatarta gantaalada jabaan waxay sidoo kale si gaar ah uga walaacsan tahay kuuriyada waqooyi oo ay sheegtay inay si degdeg ah u horumarinayso barnaamijkeeda gantaalada dowladda jabaan waxay tilmaantay in gantaalada casriga ah oo ay ku jiraan kuwa xawaaraha sare leh ee loo yaqaano gantaalada hybersonic ay yihiin khatar sii kordhaysa sidoo kale xiriirka militari ee u dhexeeya kuuriyada waqooyi iyo ruushka ayaa tokyo ku abuuray walaaca dheeraad ah marka laga soo tago hubka iyo ciidamada jabaan waxay doonaysaa inay dib u dhisto warshadaha difaaca kadib dagaalkii labaad ee adduunka jabaan waxay qaadatay siyaasad aad u xadidan oo ku saabsan arrimaha militari taasoo sababtay in shirkado badan aysan si weyn ugu lug yeelan wax soo saarka hubka laakiin hadda dowladda ayaa hirgelinaysa shirkadaha cusub iyo in ay hormariso teknolojiyada loo adeegsan karo dhinacyada rayidka iyo militariga jabaan waxay sidoo kale fududaysay xeerarkii xadidayay dhoofinta hubka taas oo la filayo inay taageerto kobaca warshadaha difaaca heshiisyada hubka ee caalamiga ah jabaan waxay bilowday inay la yeelato dalal kale iskaashi dhinaca difaaca ah waxay heshiisyo la gashay dalal ay ka mid yihiin australia iyo filibiin kuwaasoo ku saabsan maraakiibta dagaal teknolojiyada hubka iyo iskaashiga militariga jabaan waxay aaminsan tahay in wada shaqaynta dalalka saaxiibka laha ay xoojin karto awoodeeda difaaca iyo amniga gobolka gunaanad jabaan waxay si cad ugu socotaa marxalad cusub oo difaaca iyadoo ka guuraysa ku tiirsanaanta ciidamada dhaqameed una gudbaysa dagaalada ay hogaaminayaan teknolojiyada casriga ah kuwaasoo ka mid ah droniska sirdoonka macmalka ah gantaalada ridada dheer iyo warshadaha difaaca ayaa noqday tiirarka cusub ee qorshaha jabaan hase yeeshee tallaabooyinkan waxay sidoo kale kordhinayaan xiisadaha gobolka gaar ahaan xiriirka u dhexeeya jabaan iyo shiinaha iyadoo labada dalna ay sii xoojinayaan awoodahooda militari بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضدت في مجاريها
wahagaanka iminkan waxaad ku soo dhowaataan wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen ilyas bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan wargeysyada ugu horrayntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxay yihiin saddexda doorasho ee hortaalla trump ee mid weliba ay wadata caqabadeeda marka laga hadlaya xiisadda bariga dhexe wargeyska macaariif oo ka soo baxa dhulka sahaynada ayaa qoray warbixin uu ku sheegayo in maamulka trump uu wajahayo marxalad ka adag midii hore oo ku saabsan sida loola macaamilayo iiraan wax weliba waxay soo kordheen ayay majaladu tiri kadib markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu gaaray gudaha maraykanka islamarkaana uu trump la wadaagay xogo sirdoon oo sheegaya in iiraan ay dibudhis ku wado qaybo ka mid ah barnaamijkeeda niyukliyeerka sida warbixintu ay tilmaamayso arrintan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in xiisadda labada dhinac ay mar kale isku beddesho iskudhac ballaaran saxiifaddu waxay soo bandhigtay ilaa saddex waddo oo la rumaysan yahay in maraykanka uu qaadi karo haddii mid saddexdaasi ka mid ah uu qaadana uu kala kulmi doono khasaare xooggan dhabaha koowaad waa in maraykanka uu qaata heshiis fulinaya qaybo ka mid ah shuruudaha iiraan sida warbixintu ay sheegaysana iiraan waxay sheegan kartaa in ay doonaysa ammaanka marimbiyoedka hormus in aanan lagu soo faragelin halka iyaduna ay samayn karta tanaasul aanan sidaasi u ballaarnayn oo ku saabsan barnaamijkeeda niyukliyeerka dhanka kale ma jiri doono tanaasul la xiriira gantaaladeeda riddada dheer ama kooxaha ay taageertay ee ku sugan gobolka haddii heshiiskan la gaara ayayna warbixintu waxay sheegtay in tani ay iiraan siinaysa guul siyaasadeed oo dhiirigelin karta dalal kale dariiqa labaad waa in dib loogu laabto dagaal muddo dheer socdo oo ay dhinacyadu si tartiib tartiib ah isku daaliyaan warbixintuna waxay sheegtay in dagaalka noocani ah uu inta badan si tartiib tartiib ah u dilo dalalka inta badan sheegtay in ay leeyihiin awood sare waxay kaloo warbixintu ka dhawaajisay in inta uu socdo dagaalkan uu maraykanka kordhin karo cadaadiska uu ku hayo goobaha muhiimka ah ee iiraan sida deegaanada ku xiran marimbiyeedka hormus ama jasiiradda khaarag oo ah xarunta ugu weyn ee laga dhoofiyo shidaalka iiraan tani ayaana sababi doonta natiijooyin qaraar oo dhaqaale kuwaas oo xitaa laga dareemi doono gudaha maraykanka inta uusan maraykanku qaadin waddadan waxaa lagu warramayaa in muhiim ay tahay in la ogaado in xukuumaddan ay sii yaraanayaan oo gabaabsi ay ka yihiin gantaaladeeda difaaca iyo kuwa weerarkaba dariiqada saddexaad waa in iiraan lagu soo rogo go'doomin dhaqaale oo adag qorshahanina waxa uu ku salaysan yahay in dalka la go'doomiyo lagana jaro ganacsiga caalamka islamarkaana go'doomin laga saaro dhanka hawada badda berriga iyo nidaamyada maaliyadeed ee dunida ujeeddadana waa in cadaadis dhaqaale lagu wiiqa awoodda iiraan hase yeeshee waxay warbixintu tiri tani waxay maraykanka ku abuuri doontaa xiisad cusub oo ay kiciyaan dalalka gobolka iyo qaar badan oo ka mid ah hay-adaha u dooda waxay ugu yaraan xuquuqda aadanaha warbixintu waxay ku soo gebagabaysay in saddexdan doorasho midna aysan maraykanka u ahayn xal sahlan oo uu xiisaddan kusoo afmeeri karo mid welibana ay u muuqatay in ay wadato khasaaro siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni sidaasi daraaddeed go'aanka uu qaadan doono trump ayaa door weyn ka cayaari doona jihada uu u leexan doono iskuhorimaadkan kala dhexeeya dowladda iiraan haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa rajadii yukrain ee kubiirista nato oo sii dhammaanaysa mas-uul sare oo ka tirsanaa ciidanka yukrain ayaa sheegay in dalkiisa uusan mar dambe rajaynayn in uu ku biiro isbahaysiga nato waxaana ninkan ka soo yaray hadal muujiyey isbeddel weyn oo ku yimid himiladii kiyef ay muddo dheer ku tahmaysay ee ahayd in ay ku biirta gaashaanbuurtan valeris luqyen oo horey u ahaa taliyaha guud ee ciidamada yukrain haddana ah safiirka dalkaasi u fadhiya ingiriiska ayaa sheegay in sannado badan shacabka yukrain loo sheegayey in dalkoodu uu ku dhow yahay in uu ku biiro gaashaanbuurta nato waxa uu ka dhawaajiyey in xaqiiqadu ay ka duwan tahay ballanqaadkaas islamarkaana yukrain aysan heli doonin weligeed xubinnimada isbahaysiga waxa uu ninkan xusay in muddo labayo toban sano ah uu si toos ah uga shaqaynayey sidii ciidamada yukrain ay ula jaanqaadi lahaayeen heerka askarta nato si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in sannad kasta la siin jiray rajo cusub balse aysan jirin tallaabo dhab ah oo u dhoweynaysa dhanka xubinnimada nato waxa uu yidhi sannad kasta waxay dhegaheennu maqli jireen in uu dhow yahay ku biirista nato balse xaqiiqadu waxay tahay in yukrain aanan weligeed loo oggolaan doonin in ay ku biirtay isbahaysigan waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada yukrain aysan weli u diyaarsanayn heerka militari ee looga baahan yahay xubinimada nato waxa uuna ka dhawaajiyey in duruufaha ay ku jiraan askarta aysan u saamaxayn in ay ku biiraan gaashaanbuurta inkastoo dastuurka yukrain uu dhigaya in dalkaasi uu hiigsanayo xubinimada midooda yurub iyo nato haddana xukuumadda kiyef waxay horey u qirtay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah nato aysan isku aragti ka ahayn aqbalidda yukrain ee ah in ay ku biirta gaashaanbuurta damacan ayaa sannadihii lasoo dhaafay si aad ah uga xoogaysanaya dowladda uu hogaamiye zeleniski iyo shacabka yukrain ee marxaladda dagaalka ku jira muddada fog balse wax weliba waxay hadda u muuqdaan kuwa dib u sii guranaya gunaanadkii hadallada ka soo yaray ninkan waxay muujinayaan in yukrain hadda ay ku khasbanaan doonto in ay raadiso waddooyin kale oo ay ku xoojin karta ammaankeeda iyo iskaashiga militari halkii ay sugi lahayd xubinnimada nato oo u muuqata mid dhowaan aanan rumoobi doonin tallaabooyinka farta lagu fiiqi kare ee hadda u furan yukrainna waa in ay xulafo kale la midoodo si ay u yarayso saamaynta ka soo gaaraysa dagaalka ay kula jirta ruushka una hesha cid garab siisa marxaladaha adag ee militari haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ay daabaceen inta badan wargeysyada afrika iyo kuwa ka soo baxa bariga dhexe waana ciidanka suudaan oo baqaara ciidanka r s f uu kala wareegay ka helay qalab uu soo saara turkiga ciidanka milatariga suudaan oo la wareegay baqaara ay ku jireen hub iyo agab kale oo militari islamarkaana ay lahaayeen ciidankii r s f ee ku sugnaa deegaanka jabart al-sheekh ee ku yaala gobolka kordofaan ayaa arkaya caddeemo muujinaya in turkigu uu leeyahay hubka iyo agabka halkan laga helay waxa ugu yaabka badan ayaa ah in qalabka militari ee la qabtay ay soo saartay xukuumadda ankara oo aana ogsoonnahay in taageero militari ay siisa ciidanka militariga suudaan qalab kala duwan oo militari ayay ciidanka militariga suudaan gacanta ku dhigeen waxaana ku shaabadaysnaa sida warbixinnadu ay sheegayeen caddeemo muujinaya in turkigu uu soo saaray su-aasha halkaasi timid ayaa ah sidee qalabkan turkigu uu soo saaro uu ku soo gaaray gacanta r s f halkanina uu ku yimid sida warbixinnadu ay muujinayaan qalabkan ma ahan mid ay ciidanka r s f kala wareegeen askarta suudaan sida ku cad xogta dhoofinta shirkadda soo saarta qalabkan militari iyo agabyada kale ee halkaasi laga helay waxaa keliya ee loo ogol yahay in hubkan ay u dhoofiso waa dalalka azarbajaan bakistan liibiya indonesiya iyo ciraaq waxaa intaasi ka baxsan oo loo ogol yahay waa militariga suudaan ee la dagaalamaya r s f baaritaannadu waxay muujiyeen in r s f aysan marnabo hubkan ka soo qaadan dhanka dalalkan aan soo xusnay islamarkaana aysan kala wareegin ciidanka suudaan xitaa haddii imaaraadka oo taageera r s f la dhihi lahaa isaga ayuu dhankiisa ka yimid ayay warbixinnadu sheegayaan in shirkadaha turkiga ee soo saara hubka laga helay baqaarada r s f aysan ahayn kuba wada shaqayn iyo hub iibsi uu kala dhexeeyo imaaraadka carabta ilaa hadda su-aashan jawaabteeda dhabta ah ayay warbixinnadu waxay sheegayaan waa mid la garan la'yahay oo baaritaannadu ay bannaanka keeni la'yihiin balse waxaa jira filashooyin kale oo muujinaya suuragalnimada in gacmo kala duwan kadib uu soo gaaray ciidanka r s f guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabano dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyow بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag furashadii belgarad riyadii suldaan maxamed alfaatix uu ka dhabeeyey suldaan sulaymaan alqaanuuni haddaba sidee ayay u dhacday macrakadii ciidamadii cusmaaniyiinta ay ku furteen magaaladaasi qarniyadii dhexe waxaa warbixintan inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir furashada magaalada baalgaraad waxay ka mid tahay guulihii militari ee ugu waaweynaa ee gaartay dowladda cuhmaaniyiinta qarnigii lix iyo tobnaad ee miilaadiga magaaladaasi ma ahayn oo keliya xarun weyn oo istaraatiiji ah balse waxay ahayd caqabadii ugu adkeed ee ku horgudbareed isballaarinta cuhmaaniyiinta ee dhanka bartamaha qaaradda yurub muddo tobanaan sano ah ay baalgarad ahayd qalcad si adag loo difaaco taasoo boqortooyadii hangari ay u adeegsan jirtay inay ku xaniibto horusocodka ciidamadii cuhmaaniyiinta islamarkaana cid kasta oo gacanta ku dhigta magaaladaas waxay awood u yeelanaysay inay maamusho marinada muhiimka ah ee isku xora gobolka balqaan iyo bartamaha yurub muhiimadda baalgarad waxaa sii kordhinaya goobta ay ku taalay maadaama ay masaaxo ahaan ku fadhido halka ay isaga yimaadaan labada webi ee saafa iyo danuub waxay labada webi ahaayeen marino ganacsi iyo kuwo ciidan oo aad muhiim u ahaa waana waxaa magaalada ka dhigay meel ay ku kulmaan waddooyinka ugu muhiimsan ee gobolka balgarad waxay noqotay albaabka laga galo bartamaha yurub waana sababta ay gaalada yurub ugu arkayeen gaashaan difaaca oo aan la ogolaan karin inuu gacanta u galo cuhmaaniyiinta salaadiintii cuhmaaniyiinta ee ka horreeyey suldaan suleymaan alqaanuuni waxa ay marar badan isku dayeen inay qabsaan baalgarad suldaan muraad athani ayaa qaaday ololayaal ku wajahan magaalada balse difaaceeda adag iyo taageerada ay ka heri jirtay boqortooyooyinka yurub ayaa ka dhigay iskudayadaasi kuwa fashilmaa kadibna waxaa yimid suldaan moxamed alfaatix oo caalamka islaamka iyo taariikhdaba ugu diiwaansan furashadiisii caanka ahayd ee qustantiniya sanadkii kun afar boqol konton iyo saddexdii inkasta uu guushaasi weyn gaaray haddana baalgarad waxa uu kala kulmay iska caabin xooggan waxaana ku guulaysan waayey inuu qabsado taasoo ka dhigtay magaalada riyo ay weligood ku tahmi jireen salaadiinta iyo madaxda dowladda cuhmaaniyiinta markii uu suldaan suleymaan alqaanuuni uu talada la wareegay sanadkii kun shan boqol labaatankii waxauu si wanaagsan u fahmay in awoodda cuhmaaniyiinta ee balqaan aysan ku dhammaystirmi karin maqnaanshaha balgarad waxaana uu go-aansaday inuu magaaladaas kala wareego boqortooyadii hangari wuxuu garwaaqsaday in furashada magaaladaas aysan ahayn guul ciidan oo keliya balse noqon doonto tallaabada go'aamin doonta jihada uu usii socon doono fiditaanka dowladda cuhmaaniyiinta waxaana sidaas darteed baalgarad ka dhigtay himiladiisii ugu horreysay ee militari isagoo go-aansaday inuu rumayn doono riyadii ku taagneed awooyaashiisii go-aankii suldaanka waxaa sii xoojiyay dhacdo si weyn uga carhiisisay dowladda cuhmaaniyiinta sida caadada u ahayd marka suldaan cusub talada qabto waxaa boqortooyooyinka dariska ah loo diri jiray wafdiyo diblomaasiyadeed si loogu wargeliyo isbeddelka hoggaanka loona adkeeyo xidhiirka labada dhinac mid ka mid a wafdiyadaas waxaa loo diray boqorka hangari waxaana hogaaminayay safiir lagu magacaabi jiray bahraam jaawush hase ahaatee safiirkaas waxaa diray boqor lagu magacaabi jiray lawskii labaad taasoo ahayd xadgudub weyn oo ka dhan ah nidaamkii diblomaasiyadda ee xilligaas lagu dhaqmi jiray dilka safiirka cuhmaaniyiinta waxa uu suldaan suleymaan alqaanuuni u arkay xadgudub toos ah oo lagu sameeyey sharafta dowladdiisa arrintaasina waxay meesha ka saartay fursad kasta oo wadaxaajood ah waxaana ay sababtay in suldaanku si deg deg ah u amro diyaarinta ciidan ballaaran isaga qudhiisa ayaa go-aansaday inuu hogaamiyo ololahaasi waxaana uu doonayay inuu caddeeyo in boqortooyadiisu aysan marnaba aqbali doonin gardarada lagula kacay islamarkaana ay bilowda marxalad cusub oo lagu soo celinayo heybadii iyo awooddii dowladda cuhmaaniyiinta bishii may ee sanadkii kun shan boqol koo iyo labaatanka iyuu suldaan suleymaan alqaanuuni waxa uu ka ambabaxay magaalada istaanbul isagoo hogaaminaya xamladiisii ugu horreysay ee militari tan iyo markii uu talada qabtay ujeeddada socdaalkaas waxay ahayd mid cad oo aan qarsoodi ku jirin waxaana uu ahaa furashada baalgaraad ciidamadii cuhmaaniyiintu waxa ay u dhaqaaqeen dhanka waqooyi isagoo sii maray magaalooyin muhiim ah oo ay kaga soo biireen cutubyo cusub halka maraakiibta dagaalkun ay ku socdeen webiga danuub si ay u taageeraan ciidamada bariga ugana hortagaan in gurmad dibadeed uu soo gaaro magaalada baalgaraad xilligaas yurub waxay ku jirta xaalad siyaasadeed oo cakiran boqortooyooyinkii masiixiga ma aysan ahayn kuwo isku mowqif ah waxaana jiray khilaafaad gudaha iyo loolan siyaasadeed oo kala qaybinaya awoodooda inkastoo baadiriga roomo isku dayay inuu boqorada yurub ku mideeyo difaaca hangari haddana isqabqabsiga iyo dhibaatooyinka kale ee qaaradda ka jira ayaa ka hor istaagay in si deg deg u sameeyaan isbahaysi awood leh oo badbaadiya baalgaraad suldaanku si toosa uguma degdegin qalcadda baalgaraad ee wuxuu marka hore indhaha ku dhuftay qalcad kale oo muhiim ahayd oo lagu magacaabi jiray boqordeliin qalcadan waxaa hore u dhisay suldaan moxamed alfaatix xilligii uu isku dayey furashadii baalgaraad balse markii dambe waxay dib ugu dhacday gacanta hangari suleymaan wuxuu garowsaday in dib u hanashada goobtan ay muhiim u tahay qorshihiisa sidaa darteedna bishii julaay ee isla sanadkaas ay u qaaday weerar xooggan oo dib ugu soo ceshtay gacan ku-haynteeda markii uu gacanta ku dhigayna wuxuu amray in si deg deg ah loo dayactiro loona adkeeyo difaacadeeda si ay u noqoto saldhig uu kasii ambaqaado markii la dhammaystiray diyaargarowgii loo baahnaa ciidamada cuhmaaniyiinta waxa ay gaareen hareeraha baalgaraad suldaan suleymaan wuxuu si dhow ula socday howl kasta oo ciidamadiisu qabanayeen waxaana uu amray in buundooyin laga sameeyo webiga saafa si ay ciidamadiisu uga gudbaan dhinaca magaalada tallaabadaas waxay sahashay in ciidamadii ay si habsamil u hareereeyaan qalcadda halka maraakiibtii daanuubna ay xireen marinadii biyaha taasoo ka dhigtay difaacadii baalgaraad kuwa gebi ahaanba go'doon galay dhinaca kale ciidamadii xuduudaha iyo farduulada cuhmaaniyiinta waxa ay gooyeen wadooyinkii sahayda iyo gurmadka uga imaan lahaa boqortooyada hangari sidaa darteed qalcadii balgaraad waxay sikadiisa isugu aragtay iyadoo ku jirta go'doon islamarkaana ka go'day taageero kasta oo dibadeed halka madafiicda cuhmaaniyiintuna si joogta u garaacayeen derbiyada waaweyn ee qalcadaasi weeraradaas isdabajooga waxa ay si tartiib tartiiba u wiiqeen difaacyadii magaalada inkastoo ciidamadii ku jira ay muujinayeen iska caabin xoogan dhammaadkii bishii julaay ee ciidamadii cuhmaaniyiinta waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan magaalada belgaraad halka ciidamadii hangari ay dib ugu gurteen qalcadii weyneed ee magaalada halkaas waxaa ka bilowday go'doomin culus oo laga fulinayay bariga iyo biyahaba iyadoo weeraro joogto ah iyo madaafiic culusna lagu garaacayay qalcadda maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii yaaraanayay awoodda ciidamadii ku jira difaaca halka ciidamadii cuhmaaniyiintuna ay sii adkeynayeen cadaadiska ay saarayeen cadowgooda toddobaadyo dagaal iyo go'doomin adag socota kadib waxaa ugu dambeyn la gaaray guushii la wada sugayey afartii bisha ramadaan ee sanadkii sagaal boqol toddoba iyo labaatankii hijiriyada oo ku beegneed kun shan boqol kow iyo labaatankii milaadiyada ayaa qalcadii balgarad si rasmi u gashay gacanta dowladda cuhmaaniyiinta guushaas waxay ahayd mid taariikhi ah maadaama halkaas uu ku rumoobay hamigii suldaan maxamed alfaatix iyo salaadiintii ka horreysay ee muddo dheer ku tahmay in qalcadan adag la qabsado lix iyo labaatankii ramadaan isla sanadkaasi ayaa magaalada baalgarad inteedii kale si buuxda u gashay gacanta dowladdii cuhbaaniyiinta waxaana si deg deg ah dunida oo dhan ugu faafay warka guushaasi furashada baalgarad waxa ay noqotay dhacdo si weyn u bedeshay isu dheelitirka awoodda ee gobolka balqaan iyo bartamaha qaaradda yurub maadaama ay ahayd qalcadii ugu horreysay ee qilaacdii waaweyne ee ku yaalay webiga daanoob oo ay cuhmaaniyiintu kala wareegaan reer yurub sidaas ayna ku burburtay caqabadii ugu weyneed ee muddo dheer hortaagneed sii socashada furashooyinkai dowladdii cuhmaaniyiinta ee dhanka waqooyi suldaan suleymaan al qaanuuni kuma degdegin inuu ka laabto magaalada markii uu qabsaday waxa uu maalmo ku sugnaa baalgaraad si uu xaqiijiyo amniga iyo xasiloonida isagoo amray in dib loo adkeeyo qalcadii la dayactiro goobihii dagaalku waxyeeleeyey islamarkaana magaalada laga dhigo saldhig ciidan oo xoogan intaas kadib baalgarad waxaa lagu daray maamulka gobolka romali taasoo ka dhigtay xarun muhiim u ah ciidamadii cuhmaaniyiinta iyo meel laga abaabulo xamalaadkii dambe ee loo jiheynayay dhanka bartamaha yurub muddo yar gudaheed baalgaraad waxa ay ka gudubtay inay noqoto oo keliya qalcad ciidan dowladda cuhmaaniyiintu waxa ay bilowday dib u dhis iyo horumarin ballaaran waxaana magaalada laga hirgeliyey masaajid iskuulo suuqyo buundooyin barkado biyood iyo adeegyo kale oo muhiim u ahaa nolosha shacabka tallaabooyinkaas ayaa magaalada waxay u bedeleen xarun ganacsi iyo ilbaxnimo oo si weyn u kobacday taas oo soo jiidatay ganacsato culimo iyo farsamayaqaano ka kala yimid gobollo kala duwan oo ka tirsan boqortooyada cuhmaaniyiinta baalgaraad waxay sidoo kale noqotay xarun aqooneed oo muhiim ah waxaana ku soo batay goobaha waxbarashada iyo cilmiga waxaana magaalada laga dareemay kobaca dhinacyada diinta ganacsiga iyo maamulka taariikheenno badan ayaa tilmaamay in baalgaraad ay xilligii cuhmaaniyiinta noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu horumarsan bariga yurub xilli qaybo badan oo qaaradaha ka mid ah ay weli la tacaalayen dagaalo iyo dib u dhaco dhinaca horumarka ah بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها